munaasabadan oo ahayd mid lagu xusaya maalinta duumada adduunka oo ujeedkeedu ahayd in bulshada laga wacyigeliyo halista cudurka iyo xakamayntiisa ayaa lagu qabtay magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka puntland ayaa ka warbixiyay ujeedka munaasabadaas loogu qabtay magaalada garowe malaariyada oo cabdiriin iyo saynab oo runtii annagu aan meelaha isku markaan meel tagna mise iyaguna waa taaganyihin waa maxaa raadinaysa kanaacaan daba socona duumaan daba soconay marka dadaal dheeraada hadda intii dagaalkan ku jirno xagga aan ka shaqaynaynay iyaguna dagaal kale ku jireenoo waa duumaday la dagaalamayeen laba bilood aan joognay xagga iyaguna waa joogan runtii aad baan uga mahad celinayaa inay aada u dadaaleen runtii wax weyna ka qabteen si joogtaana hawshooda ay ugu socoto marka waxaan leenahay meel fiican bay inii maraysaa horosii socda aad baa u dadaasheen tan kaleeto waxaan rabaa inaan hay-adaha laftigooda inkastoo isbeddel soo socdo waxna la taataabanayo dhaqaale adduunkana hoosu dhacay aad waxaan u jecelay inaan idhaaho si fiican baan u wada shaqaynay gaar ahaan waxaan jecelahay inta global fund hawsheedii ay ku jirto oo ugu horeyso unisef aad iyo aad baan runtii idinka mahadnaqaynaa wada shaqaynta weliba ay nala joogto muxuu ahaa milxo aan leenahay intii hadda ay hawshii socotay oo shirkii ilaa bilowga ilaa dhammaadka way nala joogtay markaa unisef hadda waxa inta hore fadhida iyo inta xagga fadhida iyagaa ugu badan waa dadaalkii wada shaqaynta wasaaradday ka mid tahay
dhinaca kale martida ka qayb gashay munaasabada ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay xuska maalinta duumada
saynab baa muxuu ahaa ay rabnaa inay si tafaasiil ay usoo gudbiso oo idin abdadgelayso bal xogihii ugu dambeeyey cudurka duumada marka aniga hadalkayga waxaan kusoo koobayaa in maanta mudane wasiir iyo madaxda kaleba aan halkaan u taaganahay in maalintaas la isxasuusiyo activitiga ka socda muxuu ahaa malaariyada gobolladeenna dhammaan horta waxa weye xarumaha caafimaadka oo dhan oo publica ah iyo kuwa brivatka ah labaduba xanuunka malaariyada way baaraan si gaara magaalada boosaaso waxaa ka jira in xanuunku uu u yahay meesha ugu sarreysa ama degmada ugu sarreysa ee soomaaliya oo dhan markii la yidhaahdo laga soo riboodgareeyo kaysaska waxaan rabaa saddex qodoboo ee xildhibaanada golaha deegaanka shacabku soo doorteen ay ka qabteen muddadii hadda ugu dambaysay arrinta la xiriirta xaaladda maanta laga hadlayo tan koowaad waxay ahayd warshadaha waaweyn oo magaalada garowe ku yaala oo runta biyaha safeeya caqabadaha ka jira inay biyaha ay safeeyaan inta kasoo hadha meelo badan lagu daadiyo sida togaga iyo meelo waro waaweynoo munaasabadda waxaa ka qaybgalay wasiirka wasaaradda caafimaadka puntland wasiirka wasaaradda cadaaladda gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha gudoomiyaha baarlamaanka puntland madaxa caafimaadka hay-adda dhakhaatiirta waxgaradka magaalada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan